mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo uu horkacaya wasiirka amniga maamulka ayaa maalmihii ugu dambeeyey degmada bardaale ee gobolka baayo waxay ka wadeen howlgallo lagu qaadayay jidgooyooyin yaalla degmadaasi in ka badan toban isbaaro oo lacago sharci darra ah looga qaadayay gaadiidka isticmaala waddada bardaale ayaa lagu guulaystay in la qaado waxaana maleeshiyaadkii isbaarooyinkaasi u yaalli ay noqdeen kuwa ciidanka dowladda isku soo dhiibay iyo kuwa ka baxay magaalada oo ku sugan duleedyada magaalada guddoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay cali wardheere dooyow ayaa sheegay inay ku guulaysteen qaadista jidgooyooyin fara badan oo daadsanaa degmada kuwaasi oo bulshada bardaale ay aada uga soo horjeedeen may inta aka bandhignay dadkii birdaal isbaaradan taali maxaangiisin arga haytan hubkii laha ku qabadiyo isbaarada birdaal yaalla madii dibananka nagada may waha isbaaro oo muddo lamasana e madbuujigo ka taalay oo wadankan ka iqaabayay dadka jidka saaran oo geda etoobiya kenya injeeda gidmiinahu saaran laka iqaabay beledka laka haysadi eeadoo laka baaday walwebo dalkun la sheenoona laka dhaayo wejii badan ka koyti dadka oo anta sabaarada antaali anta walbadana dowladdeeda handirti madway handirtay webda noocyo badan iska jara wasiir arrimo guda akhyaar kale maamulka berdaal jari laka waylan shal diray dood maamul dhisoo ku bilaawatay madi hor haytaleeri konsolo la shal diray maamul kale la dhisi ilaa markii isbaarada yeedahayti biraan bahawayti sababteena mayba waa isbaarada berdaalyaala dadka berdaalyaala layma wedo isbaara hadija ilaaha mar iska hirun dadwuwiin kuwar qaban taliyaha qaybta booliska gobolka baay amiin mad daruur oo isna ku sugan degmada bardaale ee gobolka baay ayaa sheegay inaan loo dulqaadan doonin isbaaro sharci darro ah oo lagu dhibaataynayo gaadiidka iyo dadka ku safra waddooyinka bardaale marka isbaarada qof kasto isbaara oo deegaanadan koonfur galbeed miir kasto iyo ruugan qalbajaaka geli lamasheelayan furanta antiisu la dila iyo antiisu dowladisaan is dhiib marka malin dul qaado doona waan mal kuwelo doona nimankanaata duurka galena fokadeegna ilaahay idin jeey hoobun nolol nasigabna uugka iyoonay baryeytoy way rajeen intii oray gacansa dowladda ha galaan ama nolol ha galan ama mana geeraha ka galeen lamadaas too ha galaayan magaaladan shantaraaje yaanti baabuur la surmi soome hoolo hartidiis qabi laku qaadi shidaal hatana laku gadiisidi baabuurkii faarug ee way baan leerahay shidaalkeedna hatanun laynoo gadaas sharaf daro meeladeedaas ebadii horumarka deegaanadan koonfur galbeed wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed xasan cabdiqaadir maxamed ayaa caddeeyey jidgooyooyin fara badan oo yaalay degmada bardaale inay sababeen amniga degmada inuu faraha ka baxo sidaasi darteed howlgallo isbaara qaadisa ay ka fuliyeen degmada bardaale isagoona ugu baaqay maleeshiyaadkii isbaarada u tiilla ee ka cararay magaalada inay isku soo dhiibaan ciidanka dowladda walilanaa banaanka shabaab iyo dowladda dhatiyo masan qaadas walisin ku rajeeyane muddi haysataan wakhti haysataan in degdeg sharcigahna iska dhiibtaan mar haddii dagaal galaan lasan qobado iyo haddoo aysan ha dhiibtan hasdhiib has dhiibtan isku mid ma eh hooba dagaal galaan waana ka dhamada kortaa waana wala san qobaday maxaabiis dagaalantiaatiin sharcigii wala ku qaba laakiin lan has dhiibay usii gorishii isheenay ku tanaasulay isbaaradii iyo burcadnimadii iyo dhibaatayntii dadka shacabkan ee degmadanka nool dhibaatayaay ku tanaasuli qofkaasay dowladda mar walba dowladda wali naxariisansuubayaasa dadka shacabka eh iyo dadka oo maylaan raayuse deegaanadanka nool guud ahaan mas-uuliyada ku saaran wali insuubayaasa naxariis marka wali siinka baaqanaya in sadanka dhaqsiyaa badan haniis dhiibtaan dowladda hubkan han wareejidaan hanka wareejidaan hay-adoo amniga si la sheegayo degmada berdaala quro askari dowladeed an wadana mamnuuca ku ey walku mamnuuci kuwa isbaara laka dhigkadaa waaba isku dhaaf walaay hubhaayay taali oo xitaa markii hore dowladda an ka shaqeeyane reero iskulahaayay saraakiisha ciidamada laka wareejiyey iyowana ka howlgalahaaya bardaale waxaa ka jiray muddo hal sano iyo bar isqabqabsi dhanka maamulka taasoo sababtay in maleeshiyaad fara badan oo aan cidina ka amar qaadan ay jidgooyooyin dhigtaan waddada halbowlaha isku xirta gobollada gedo iyo baay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo